wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa gudaha magaalada kismaayo waxay ku qabatay dood wadaag ku saabsan helidda cadaaladda dhibanayaasha loo geysata cadiyada jinsiga dooda waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland xeerlalyaha guud ee jubbaland bahda cadaaladda ciidamada booliska kuwa asluubta ururada bulshada rayidka sida johnsa haweenka ardayda dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada kismaayo ee qaar ka mid a bulshaweynta ku dhaqan gudaha magaalada kismaayo ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cabduqaadir aadan ayaa madasha dooda ka hadlay waxaana uu sharaxay muhiimadda ay doodu leedahay iyo waxa ay ku saabsan tahay sharaf bay noo tahay haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka inaan kulankan soo qaban qaabino hadafka iyo yoolkuna uu yahay in bahdii cadaaladda iyo bulshadii ay isku waraysato si toos ah laysku waraysto markaan intaan dhammayno tusaale su-aalooyinka toos ayaa idinkale idinkugu banaynayaa mawduucan horteenna ka muuqda ee tacdiyada jinsiga ah ood ka warqabtaan inuu yahay mawaadiicda aad iyo aad usoo laalaabta in badan oo kamidana laga dhigo mashruuc laakiin aynu rabno badan oo kamidana uu yahay wax wax ka jira tacdiyo badan baa dhaca run ahaantii tacdiyadu way noocyo badan yihiin kufsi baa jira waxaa jira xadgudubyada kale ee ka dhaca guryaha dhexdooda ayaa run ahaantii ka mida dad fara badan oo waxaa jira tacadi uu ku dhaco ayaa jira run ahaantii oo tiro badan oo garan la wadadii la mari lahaa kulankan marka waxaan usoo agaasinay waxay ahayd dadku inay bartaan wadada sharciga ah ee loo maraya maxay noqonaysaa inay ogaadaan dad fara badan baa laga yaabaa maanta inaysan fahansan tacadiye ku dhacday oo iska qarsaday oo waxa weeye aan suurtagelin laamihii cadaaladda ee dowladda inay waxa weeye geliyaan dhanka kale qaar ka mid a kasoo qaybgalayaashii dooda ayaa fikirkooda dhiibtay waxaana su-aale ay weydiiyeen mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay dooda ugu horreeyaan mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda maadaama inkees uu dhaco kufsi hadda awal gabdhaha keliya kufsiga ku dhici jira hadda waxaa soo badanaya wiilasha yaryar oo la kufsanayo iyagana tirkooda matalan kufsigaa dhacay kufsiga hadduu dhacay waxaa laisla aadaya obiga ama cadaaladda laisla aaday sidaa u ogeen iyadoo kiiska cadaaladda lala aaday oona u sugeyn in cadaalad lagu qaado wixii falka geystay waxaa maqlaynaa haddana waxaa odaal dhaqameed baa xaliyey wasaaradda cadaaladda iyo iyo xeerlaanta waxaa su-aalaya ma uga degsan yahay xeer odaal dhaqameedka kiisaska inay dhacaan ayaga naftirkooda qayb ka qaadanaya wada shaqayn ma leeyihiin xeer ma jiraa xiraya odaal dhaqameed kiis u gudba wasaaradda cadaaladda inay odaal dhaqameed xaliyaan su-aasha idinka rabo waxay tahay badanaa boqolkiiba sideed boqolkiiba sagaashan iyo sideed dumarku wax ku dhacaa raggaana wax u inta badan ha ahaado ilmo dugsi iyo qof weyn wasaaradda cadaaladda waxaan ka rabaa kombyuutarkeeda intay gadaal ugu laabato baabatreetaaga oo dadka dhibka u geystay oo booliiska u rajista garaysan oo ku jiro qaybta booliiska ku xiran qaarna la sii daaye magacyadoodana ayaga ay hayaan meeshii ay ku dambeeyeen inay soo sheegto horta ugu dambeyn xeerlalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland nuurudiin maxamed ayaa dhankiisa ka hadlay dooda waxaana uu ku dheeraaday xaluhelidda cadaaladda dhibanayaasha loo geysata cadiyada jinsiga
buugga xeerka ciqaabtu wuxuu ka kooban yahay qaybuu ka kooban yahay qaybta qofka dhibka shakhsiyan loo geysto ayay soo hoosgelaysaa haddana waxay noqonaysaa wax statekii o dhan loo geystay ayay noqonaysaa walow ayna isku qaybo ahayn kufsi iskuday kufsi haraasmanti oo qofkii oo la-aan shixmo fara lala galo afka oo laga caayo waxaasoo dhan waa dembiye weeye xeerka ciqaabta ku xusan laakiin tan hadda inta badan innaga inagu soo noqnoqota oo kufsi iyo haraasmanti iyo wixii la xidhiidha aha markay dhacaan haddii institution oo arrintaa isu xil saaro ama dad gaara urura isu xil saaraan faldembiyeedku markuu dhaco waxaa waajib ku ah waddadii faldembiyeedyadu lagu keeni jiray inay ku keenaan